In ka badan laba boqol iyo toban arday ayaa wax ka barata iskuulka Al-Nasri oo ka mid ah iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Jowhar caasimadda maamulka Hirshabelle. Iskuulka ayaa bixiya maadooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Soomaali, xisaab, Ingiriiska iyo caafimaadka. Cali Cabdulle Axmed waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhiga dugsiga ayaa iiga warbixiyay sida uu ugu shaqeeyo dugsigan.
Aniga waxaan bixiyaa maadada xisaabta aan ka dhigaa iskuulka Al-Nasri iyo sidoo kale waxaan dhigaa maadada waa ingiliishka aan aan u dhigo ardayda wallaahi waa waxaan u fahansiiyaa yacni ardayda isku mid maahan oo arday qaar waa markaad cashirka u sharaxday hore ka fahmayaan arday qaarna macnaha waxaa laga yaabaa inay ku adkaato waa qaabka macnaha ardayga sidaas u fahmayo macnaha aan u fahansiinaa marka ilaahna waa nul garab galaa in yacni ardaydii aan wax fahansiino sidii yacni uu haboon ina wax fahansiino waxaan u sameyna waxay tahay waa ardaydaas wuxuu u baahan yahay in saro lagu qaado sar qaadadaas waxaa ka mid ah in yacni lagu soo diyaariyo mawduucyo fara badan waa sidii yacni uu hadli lahaa luqadda ingiliishka waa qaabka uu hadli lahaa iyo eryaal inaan u keenno fara badan marka haddii arday yacni lagu taageero waa habku wax u baran lahaa waa wuxuu yacni nafsadiisa uu isgelinaya macnaha in yacni kalsooni uu isku siiyo oo waxbarashadii sare uu sii qaado marka waxaan ku taageernaa ardaygii mawduuca yacni hadduu ka oo mawduuca ka hadlayno mawduuc yacni waxa su-aalaha kasoo baxayo iyo sidoo kale waxaan ka diyaarinaa sidii habkii yacni luqadii ay ku hadli lahayn ayaan inta badan ardaydii aan ka dhisaa waxaan soo galaa wata afar sac ayaan soo galaa iskuulka ilaa iyo waxaan ka shaqeeyaa iyo habeenkii laba sac iyo xiisada ku ogtaha laba sac ilaa afar sac laba sac waxaa soo gasho waa qolo ingiliisha soo gasho aan wax u dhigo sidoo kale afar sac markay xiise laga baxo shan sac ilaa lix sac waxaa soo gasho qolo xisaabaa soo gasho toddoba sacna waxaa soo gasho waa arday soomaali la barayo oo aan u dhigno iyo sidoo kale sideed sac waxaa soo gasho waa arday qaato waa english waa galabtii marka marka laga baxo salaada casar kadib waxaa soo gasho waa ardayda ugu sareyso iskuulka ayakana ay qaataan waa english waa habeenkii waxaan ku shaqeynaa waa laba qaybood ama laba qol ayaan ku shaqeynaa waa qolka koowaad waxaa waa english waa qolka labaadna waxaa waa arday soo gasho soomaaliya sidaasa u kala dhignaa marka subaxdiisa aan soo galo ilaa iyo habeenkii waa heegan ayaan unahay in yacni bulshadii aan wixii ilaahayna baray aan fahansiino dhanka kale cali abuukar odowaa oo ah maamulaha iskuulka al nasri ayaa sheegay in ay bixiyaan waxbarasho lacag la-aan ah kuwa oo ay ugu deeqaan kuwa oo ay ugu deeqaan caruurta agoonta ah iyo kuwa danta yar ee ku dhaqan magaalada jowhar isagoona codsaday in laga taageero agabka waxbarashada iskuulku uu baahan yahay in wax badan laga saacido sida agabka waxbarashadoo kaleeto oo u baahan in nagala saacido haddii aan heli karno meel nagala saacidayo sababta iskuulku wuxuu bixiyaa waxyaaba oo tabarucaad ah waxaana ka mid ah in ardada agoonto kale in si free ah wax lacag aan laga qaadin ay ku dhigtaan ardadaas agoontoo kaleeto waalid uma noolo in dadkii wax u tari karo tawuracaad kale usii sameyn karo oo agabka waxbarashada iyo buwaagta ama waxyaabaha dheeri ka saacidi karo haddii aan heli karno in nagala saacido aniga tabarucaadkaasa u sameynay hadda u dambeeyay soddon arday waxaa qaadano agoon ah oo iskuulka wax lacag uusan ka qaadin si bilaash wax uu ku baro dadkaas qofkiisi kafaala qaadaya sida buwaagta oo soomaaliya kaleed fasalka koowaad ilaa isdeedda hela karno kaleed qaar waa haysanaa qaarna naga maqan yihiin in waxyaabaas naga saaciday agabka oo iskuulku baahan yahay oo keliya horta xiliyada kala duwan laakiin ugu filan xaqiimka laga hadlayo waa laba boqol laakiin laba boqol iyo afar arday markii laga hadlayo waqtiyada ay kasoo kala galaan aa kala duwan laakiin haddii hal waqti ay soo galayaan caqabada imaaleed oo laba qol oo keliya waa laba qolna ardayda ma soo gali karta laakiin waxaa naga saaciida waxay tahay isku xiisa maa ardayda xiisada iyo waqtiga kala duwan yihiin